You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qayaha qiimaha la warkan waa tiriisa codka afka soomaaliga noo xamdi axmed cali aan la socodsiina habeen kasoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka brogram xiisala ayaa idiihayna runtii waxaa dibadaha ku saabsan dalka gudihiisa arrimo aada xiisalo ayaa ka dhacaya dibadda iyo dalka gudihiisaba arrimahaas ayaan idinla wadaagayna liibaanna weela joogaa ee dhegeysi wacan
dhegeystayaal waa tiriisa codka afka soomaaliga noo xamdi axmed cali ee la socodsiinaya habeen kastoo talaadada sideedii barhka ilaa sagaalka iyo barhka brogram xiisa la adeehna caawa haddii la yidhaahdo dhegeystayaal eh, waxaan rabnay inaan eh, liibano soo dhowow waa dhow waa waxaan rabay inaan mahadsantahay, video Xamdi.
iyo wax ku daraan rabay laakiinse waxbaa noo yar waxay ismayni dadku bal inayna arkaan Hahe, codkanagu may maqlaanuune aad iyo hadda aad.
kadib waxaan rajaynayaa inay noo suurta gasho stuudioga annagoo ku jirno oo fadhina inayna arkaan Sax.
oo halkaas maataqaana ay nagala eh, jaan qaadaan xamdi waxaa leedahay marka brograamka waxyaaba badan baa kusoo saa'idanaya haa waan horumar baa la samaynayaa Waa horumar hagaag.
baan samaynaynaa haye laakiinse for some reason waxbaa isyar qaban waaya waxaan hadda.
jeclaan lahayn dadkana inay dee wax nagu soo kaalbeeyaan idea haa iyo haa waxyaaba ay u fikradooda ha baahan yihiin.
exactly noo sheegaan haa Eh, libano programkan ayaan bilaabaynaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee waddanka gudihiisa ka socda waxaa ka mid ahaa eh, libanow eh, madaxweynaha israa'iil eh, magaciisa ma garanhaye maba mana si wax ii tarin maba garanhaye ayaa waddanka booqasho ku jooga australia Hagaag.
Ra- eh, isagoo ku jooga eh, martiqaadid ama yeedhid loo yeedhay dowladda australia ra-iisul wasaaruhu uu yeedhay markii ay dhacday arrintii argagixisada ee bonday dadka lagu gumaaday oo iska xaqiiqo oo iyadoo laga leeleexan karin oo sayta u dhacday oo dad maaragtay eh, aad u xun ay dadka laayeen oo gubeen shan iyo toban ruux ay dileen dad badan ay dhaawacmeen ayaa eh, loogu yeedhay Eh, dabcan su-aasha meesha ku jirta waxay tahay dalka waxaa si- ruuxa eh, siyaasiga hogaamiyaha ahaa waa ra-iisul wasaaraha netanyahu looma yeedhin maxaa loogu yeedhi waaye waxaa loo ictiraafsan yahay oo australia xataa u aragtaa inuu ninkan yahay war criminal dembi ka galay eh, eh, caalamiga dagaalka caalamiga adduunka inuu ka galay dembi ka galay ooba ay codsatayba in la qabto maxkamadda sare ee I- I- i c j la dhaho international court of eh, justice In- eh, international eh, eh, court of justice waxaan asaas u yahay ma laleeyahay i c j i c j la dhaho laakiinse madaxweynaha asaga arintaasi wax noocaas oo kale ma ma hortaagno oo asaga ma ma lagu dhihin eh, eh, arrintaa laguma soo oogin dambi noocaas oo kalea markaas ayaa loogu yeedhay laakiinse waxaa soo baxday kadib eh, liibano intii ka dambeysay inuu ninkani dagaalkan bartanka ugu jiray waxyaalaha soo baxay xataa waxaa ka mid ahaa isaga oo bomka ciidamada israa'iil ay ku duqaynayaan dadka falastiiniinta isagoo saxiixaya Mhm.
magaciisa ku qorayo saxiix cadhan oo magaciisa ku qorayin wax kale ku qorba isagoo saxiixaya Waa hagaag.
oo leh gaala ku dhac waxay dhihi jirto kan soomaalidu Waa gartay.
kaga dhigahayoo Waa kale sax.
arrintii markii la weydiiyey oo la yidhi eh, aad baa runtii barasho xuma waxyaala badan baan aaminsan inuu aad uga shallaytaysan yahay oo ay ka caddahay inuu shallaytoobay eh, inay wax ka tari iyo mooji oon laga rumaysan Eh, miidiyo badan baa weydiiyey oo ka mid tahay gaaryanka inuu maamalaya waraystay oo yidhi arrintaasi maxay ahayd dad waxaad leedahay anigu eh, ma ihi ruuxa dalka hogaaminaya ee siyaasiga dhabta mi madaxweyne waxaan ahay un figureheada Eh, marka wuxuu yidhi wuxuu ku andacooday baa layidhi inkastoo aanu min- inaan laga rumaysanaynin waxaan aan saxiixayay waxay ahayd eh, eh, bom eh, smoke smoke bom Ba- bomka mataqaana qiiqa iyo wax soo tuura Waa hagaag.
yay ahayd buu yidhi baa layidhi anigu wa- am- wax ka rumaysanaya inuusan jirin baan u malaynayaa Waa hagaag.
sababtoo ahaa eh, inuusan wuxuuba hawoodayba usan waxuba saxiixine Aha.
hadduu leeyahay waxbaan saxiixi oo cadowga anagii baan waxu saxiixi Sax.
waa wax un wax dilahaya wax laynhaya weye laakiinse wax qiiq samaynhaya Eh, israa'iilna dagaalka intay ku jirtay weyba aad bay uga fogeydba xataa inay shacabka ka fogaato ama ay dadka iyo dhalinyarada waxa ciyaalka iyo ay ka waxayso aad bay uga fogeydba marka ninkaas baa eh, liibanow eh, dalka yimid runtii eh, wax- waxyaalo badan baa la isku dayey looyaraba isku dayey inay eh, hor istaagaan imaatinkiisa Eh, haddii la diidi waayana waxay isku dayeen in ay ku qasbaan eh, booliska dhexe ee australia federaalka a f p in ay qabtaan ninkan oo si uu ka mid yahay dadka dembiga kriminaalka galay tii dowladda australia iyada oo doonaysa oo tiri waxaan ugu yeernay ninkan inuu eh, ka ahaado eh, comfort u noqdo ama qalbi dejin dadkii dhibaatada ay soo gaadhay eh, ma fulinayna bay dhaheen. arrintaasi mana ku dhaqaaqayno laakiinse arrin xiise leh baa liibanow eh, daraad oo kale laiisoo layla soo wadaagay mise shalay shalay daraad midoo kale layla soo wadaagay oo mar is iriba show waxbaaba suurtagelahaya taasna waxay ahayd adduunkana haddaan dib u yarsaqa liibanow waxa sharciga la dhaho waa wax eh, aad u qaab daran tirgiyo iyo wuxuu leeyahay xeelaysi badan buu leeyahay waa midda eh, soomaalidu ay dhahdo la jiifiyaana bannaan La jooji.
inaan la jiifiyaana bannaan ma ma maqashay arrinta Si ya fiican. Haa, hey.
la- may la jiifiyaana tan kale anu maxamed dib baa lagaga dar dad iska qiyaasahaye Aha.
arrintu asalkeed waxaa weeye uun markay sheekadii kale la sheegay Waa hagaag.
oo sheekadii uu wax caqaba ay yeelatay ayuu ninkii ay khusaysay wuxuu yidhi la jiifiyaana bannaan macnaha Waa sidii hore ee marka hore la sheegayna dee waa jirtaa Way jirtaa.
la jiifiyaanase bannaan oo iyadana qiil baa la dhahaa Qiil waa- waxayna ahayd baa inaan horaan eh, dadka waan sheegay waan ka hadlaan u malanayaa waxay ahayd baa sida laleeyahay Eh, markii si loo fiiriyana ma aho inay wadaadada eh, wax laga sheegahayo ee laakse berigii hore soomaalidu nidaamka ay ku kala baxaan eh, inta badan wuxuu ahaa midka garta xeerka iyo midka wadaadada waa sax oo- oo- oo markii diinka loo xadiyo xagga diinka la dhaho iyo sharci la raacayo Sax.
wadaadka buu ahaa Mhm.
laakiin midda kale waxay ahayd garan bay ahayd garanka iyo wadaadadu kumayna jirin waa sax.
marka waxaa la yidhi eh, reer baa lo-doodii waxay cuntay baa li beer waa hagaag markaasaa oo nin kaloo reerka ka mida u lahaa waa hagaag lo-dii baa dhammaysatay markaasaa dadkii "Oh, lo-dii hebel baa lo-dii ree hebel baa lo-dii reerka waxay cuntay beertii ree hebel Mhm.
wadaadkia marka loo yimid wada ninkii waa khasaare Mm.
seen ugu magdhownaa baa shoo la isweydiiyey markaas waxaa la yidhi, "Ah, war wixii dee cadaalad oo diinku show sheegaysa aan ugu magdhownaa la yidhi waxyaalaha qaarkood mogta xeer markay isdilaan iyo markay wax kala dhacaan xeer baa ka yaala waa hagaag tan show marka xeer kama marka waxaa la yidhi, xagga diintaan aadno Aye.
wadaadkia marka loo yimid baa layidhi markaas waxaa layidhi sheekhow reerka eh, lo-dii baa lo baa daaqday beer soo markii hore saa looguma sii sharxin lo baa beerti daaq beer daaqday waa sax haddii ninkii beerta laga laga cunay ee bo-da ka daaqday see loogu magdhabaa markaas wuxuu yidhi baa li ul Mm.
intii la istaajiyo sabuul iyo masagaha lagu qariyo Aye.
u- ushaasi masagada markay qariso Ah.
intaas baa ku filan oo ninkaasi loogu magdhabayaa markii la arkay meeshuu wadaadku ay la gashay waa sax iyo waxaan inaan lagaba bixi karin waa hagaag oo ayna suurtagalba ahaynba Aha.
yaa waxaa la yidhi intii loo soo dhawaada waxaa la yidhi sheekhow lo-daadina way ku jirtaa lo-daadina way ku jirtaa Way ku jirtaa.
markaasuu yidhi baa la jiifiyaana bannaan usha macnaha ushan Ushan.
aan marka hore idhi hala istaajiyo Ha.
oo sabuulaha lagu qariyo Ha.
la jiifiyaana bannaan haddii ushi haddii la jiifiyo Ha.
dhowr xabaaba lagu qarin karaa qarin karaabade marka taa waxaan oga jeedaa waa sax nidaamku iyo sharciga markii la dhaho waana wax dhinacii dad rabaa lacag loo loo kala siiyo celin karaa maya waa la bedeli karaa xeelaysi buu leeyahay xeelaysi buu leeyahay mana oho in laleeyahay wuxuu maxmee loogu soo hagaaga ma laho laakiinse ruux aqoonta uu u leeyahay eh, waxa uu soo xigan karo eh, technicality aad u badan buu leeyahay waana waxa dad looyaro lacaga loo siiyo aad u fara badan oo kuwa qaarkood lacag aad u fara badan loo siiyo waxba- waxa ay helahayaan baa suurtagal macnaha weye waxaan uga jeeda marka waxaa weeye waa hagaag looyara waxay la yimaadeen arrin cajiib ah oo laga yaabay inay shaqayso mar waxay dhaheen wuxuu ka dhe australia iyo malaysia dalkan aan dariskanaho aad ay australia isugu dhow yihiin xidhiir fiican uu ka dhexeeyo marmar way yar dagaalamaan laakiin xidhiir fiican baa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxa la yihahda extradition extradition macnaha waxaa weeye markuu dal codsado ruux kale ay dhahaan ama sharciga nagu jebiyo ama waan rabnaa wuxuu doono ha noqdee inay dalkaa ka codsadaan ay dhahaan ruuxa waxaan rabnaa inay gacanta naloo soo geliyo hagaag markaas dadkaas booliska iyo ciidamada nabadgelyada ee wadankaas baa ruuxii qabanhaya waxay intay marinaya intay mariyaan iyo marka maxkamad baa la horgeyn inta badan maxkamad iskama geenayo maxkamad baa la horgeyn maxkamaddana waxaa lagu dhiho ninkan qoladaasi waxa iyo waxaasay kusoo sheeganaysaa ee xidhiir baana naga dhexeeyo oo waan ku heshiinay inaan isdhaafsanno markaasay maxkamadeedna u- u fasaxaysaa hadday ku qanacdo oo caaditale ay u gudbinaysaa marka waxaa la yidhi waxaa isu tegey looyaro ka socda malaysia iyo looyaro ka socda australia ayaa isu tegey markaase waxay dhaheen ka warrama haddaanu ka codsanno dowladda malaysia maadaama dowladda australia ay diidan tahay inay tallaabo qaado arrintan ku saabsan ninkan iyo in la tijaabiyo xataa inuu dembi galay iyo inuusan gelin ka warrama haddaan dowladda malaysia ku qancino inay ka codsato australia inay ninkan gacanta loo soo in geliyo madaxweynaha lasoo qabto oo oo loo soo gacan gacan- iyaga gacanta loo soo geliyo haa waa hagaag arrintiiba marka eh, waaba looyaradii waa ay sameeyeen waraaqay qoreen marka arrintaa waxaa layihi qoraal waxaan arki lasoo qoray oo laleeyahay way codsadeenba codkaa way gudbiyeen laakiinse wixii ka soo baxay inay eh, inay macnaha malaysia ka codsanayaan inay malaysia ka yeeshay marka oo ay codsiga soo gudubsanaysa australia sax ma ogin inay hadday soo gudbiyaanna inay eh, australia ka yeeli ma ogin haddiise ay australia ka australia dhalaamay gelaysaa marka iyadaha Mhm.
arrin sahlan ma aho Sah.
sababtoo haddii ay diido o- o- mid hadday u yeesho okay tirahda iyaga gacanta u geliso way dhacdo dee waa wixii waa dhacday iyadoo waaba dhacday Waa hagaag.
haddiise ay diidaan waxay raadeen ku samaynaysaa xidhiirhkii extraditionka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey haddii berri ka maalin ay australia haddana codsato ay tirahdo ruux baan u baahannahay haddii indonesia waxay dhihi kartaa eh, Ma- malaysia cafwan waa malaysia indonesia ma malaysia waxay dhihi kartaa haddii berigan anagu waa kan idinka codsannay waad naga diideen Annagana marka dee- ah, marka arrintii dee waxay noqonaysaa ama dib negotiation ha loo sameeyo Waa hagaag.
ama hal la sharxo arrintii macnaha marka arrintaas baa ka jirtay marka taana waxay ku tusaysaa hadduu ruuxu l- eh, calaamad su-aal liigala ay saaran tahay meel unbaa laga soo geli karaa xataa hadduu u malay meelaha ugu muhiimsan inuu iska mooso Waa hagaag.
meel unbaa laga soo geli karaa Haye.
waan hubaa arrintaa markay soo baxday inuu dib u shu- is- su-aal isu weydiiyey madaxweynaha israa'iilo Ah.
warshow balaayadan ma- australia miskaga joogtaaba inuu yidhi xataa yaa og xataa markii arrimaha waxa loo keenay libaanow Aha.
waxaa suurtagal xataa inay dowlad inay malaysia Eh.
ama dalal kale ay diyaaradu soo istaagaysa yaa og xataa ma ogin inay eh, meel kale diyaarad kale ay soo istaagaysay Sax.
mataqaala ma ogin oo ay soo hadday saa ay sa- soo maraysana xataa dalalkaasi extradition ka dhexeeyo obligation baa saaran inay inay qabtaan oo marka maaragtaa- xamdi saa sheegaysa xiriirkii oo israa'iil adduunka oo dhan ay la lahayd haa wuxuu marayaa meel aad u qilqiil ah Ah, maadaama ah, australia ah.
ahayd meelaha keliya ay ku kalsooneyd ay Ah.
imaan jireen haa maadaama hadda madaxweynihii yimaada saas loogu mudaaharaaday haa uu qilqilgelahyaba Uu qilqil in la galayaba.
qabtaaba yaaba yaaba laisku dahayaaba Ha, iska badaa, haa.
laakiin dee maxay ka dhigan tahay marka in the future haddii ay wallahi horta dad Saa- badan baa soo waxay u socota.
arkaan waa su-aal meesha ku jirto oo aad u qiimo badan weeye waxay dad badan baa waxay u arkaan inuu isbedel weyn weyn oo aan dib looga noqon karin inuu ka dhacay eh, bariga dhexe iyo israa'iil iyo falastiiniyiinta laakiin se weli dalka ugu muhiimsan weliba dalka ugu muhiimsan ee arrintaa sida dhabta wax uga qaadi kara boqolkiiba boqol weli wuu- israa'iil wuu garab taagan yahay waana maraykanka weeye haa Waa hagaag.
waxaad moodaa dalalkii kale intoodii badnayd inuu wax badan iska bedelay xataa haddaynan sida meesha ay dalalka qaarkood ka taagan yihiin oo ay leeyihiin ba madax- madax- eh, ra'iisul wasaaraha israa'iil hadduu dalka naga yimaado Ay.
waan qabanaynaa oo maxkamadan u geynaynaa inaynan haddaynan saaba xataa ka taag aynaan ka gaadhin inay ilaa xad ay kondheem gareeyeen Sax.
xataa ay diideen australia ka mid ah moogta waa la weydiiyey haddii ra'iisul wasaaraha eh, netanyahu uu australia yimaado waa saa eh, codsiga maxkamadda caalamiga ah ma fulinaysaan oo ma qabanaysaan Ay.
si toosa ugamayna jawaabin markii lagu celceliyey wasiirka arrimaha dibadda weli markii lagu celceliyey Waa arkaynaa.
hadalkeeda waxaa ka mid ahaa australia sharciga caalamiga ah Waa way u u hogaansamaysaa Waa hoggaansan.
taasoo loo akrin karo haa waan qabanayna haddii maxkamaddu ay soo codsatay Waa hagaag.
oo ay si sharciga usoo codsatay oo waxba ka khaldanayn waan qabanayna u dhigantahay marka taabaseytaaba waxay keenaysaa qalqal weyn ku Xam- furaysaa xamdi oo marka madaxweynaha ma ku jira sida macnahaas oo dee dadkii la magac dhaway maya madaxweynuhu kuma jiro Kuma maya jiro.
maya maya ruuxa hadda waxaan u malay inuu yahay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca hore Waa waan u malay haddii uusan wasiirka difaaca uusan ahayn marka eh, labadaas Israa'iil.
miday ku kooban tahay marka la isma- ha isma soo ha raraa?
ha labadaas iyo waxaa iyadana la sheeg sheegahayey dad askar ah oo lasoo sawiro lasoo duuba iyagoo wax samaynhaya Waa hagaag.
ayaa iyagana inay hadda la, la gudbiyey iyo inay broseskoodii la wado oo laleeyahay iyagana waa la, waa la codsanaya ima kala caddo laakiinse haddase midda ugu horeysa ee arrintan tooska u khusayso ee la magac dhabay waxay ahayd wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca inuu wasiir kaliya ku jiran walaga kuwa badan oo kamid ah, xataa waxaa jira waalan oo magac loogu sheego oo wasiirka arrimaha gudaha miyaa oo iska hadlo oo Waa hagaag.
isagoo ama meel laba laga soo qaadi karin oo nooc indhihiisu xataa haddii baad ka cabsan markaad markaad rabto kuyaala qaadara qaba xamdi Eh, ah.
arrinka kale oo isweydiin waxa weeye macnaha waay maraykanka uu israa'iil hataa arrimaha ay iyadu rabto bariga rax- dhexe ee rabto inay wax ka samayso ah maraykanka u dirsataa ah marka maxaa ku sababa maraykanka inuu dee iyadu dee dowladdu uga awooda badnayd adduunka iyadoo ay tahay ah inay arrimahaas u dhaqaaqdo se israa'iil keliya A- a- anigu waxaanu dhihi un horta waxaanu waa dan wey waa danaysi dalku ama shaksi ha noqdo ama koox ha noqoto ama dal ha noqdo waxa ay waxyaalo u sameeyeen waa un dantooda wey dantaa bay kolba meesha ka tusayso ma aho wax kaloo isxaan loo samaynay dad baa waxay moodayaan inay israa'iil isxaan u samaynayaan ma aho Waa un danta- waa un danta maraykan un wey maraykan marka waxaan dhihi karnaa asaga ayaa aas aas qeyb weyn ka ahaa ama markii u dambeysay la wareegay xataa hadduusan marka hore aasaasin israa'iil samaynteeda samayntaana waxay ahayd inteeda badan in wadankan eh, dhulkan middle eastig ah oo dal muhiim ah xagga diinka xagga dhaqanka siyaalo badanba muhiim u ahaa in aad eh, ku lahaato eh, raadayn ku lahaato oo aad lug ku lahaato taana waxa dhabta ahee suurto gelinhaya waxaa weeye uun israa'iil Eh, waxaadna ogaataa baa Israa- eh, fa- arrin- faragelintaana waxay suurto gelinaysaa inay israa'iil ay tabar daran taho ay baahan tahay haddii israa'iil hadday ahaan lahayd dal xoog badan oo aan isku filan maraykanku sida uu ugu, ugu baahan yahay ama sida isugu halaynaya isuguma haleeyeen oo waxay dhihi lahaayeen dalkan xataa waxaa laga yaaba anaga nafta inuu naga maarme eh, eh, maxaan is- waqti iskaga diraynaa laakiinse xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida loo sameeyey iyo xataa meesha ay u socdaan ayaa maraykan mar kastaba usii tusaysa inay tahay meeshan meel u baahan oo ayaga la'aantood aynan badbaadi karin marka ayagana ay u- daafo ay u- u suurtagelinayso inay eh, lug ku lahaadaan oo ay meeshan ay mataqaanaa ay ay ay- ilaan hadduu ruux kaa kalso kaa kaa- eh, kaafoomo waxaa suurtagal ah inaad tiraahdo aadan aad isu raacinin laakiinse markaad ku qanacdo ruuxan inuusan adiga la-aantaa usan noolaan karin oo kale waxaad oolo waad- waxaad u korsanaysaa sidii waxaad adigu leedahay oo kale ood leedahay sababta wax kasta oo meesha ka jira anaa saan doona ugu talinhaya Ile ani- anigu ruuxan igama maarmo oo kale marka waxyaalaha ugu weyne meesha ku jira dadku u baahan yahay waxaa weeye israa'iil ayaan ma ma noolaan karto mana badbaadi karto eh, maraykan la-aantii maraykanna wuu ogyahay taasi asagana wax kale maaho un dantiisuun iyo reer gal- meeshan dhulkan bariga dhexe iyo meeshan iyo adduunkan iyo caalamkan eh, sida ugu sahlan ee uu lugta ugula jiri karo weeye marka waxaan saa uleeyahay waxaa weeye dad baa waxay isaga mar qaarkood inay eh, waxa dhinac ka istaaga inuu dad xun yahay iyo inay dad iska laayaan inay rabaan iyo inay dad la laayo masaakiin la- waa wax xun weeye laakiin runta markii la fiiriyo wax ka weyn baa meesha ka socda nin walba dantiisunbu ilaashanaya dantiisanbu wataa walba dantiisu wataa.
taa israa'iilna dad baa waxay leeyihiin wixii hadda way fashilantay Sax.
waxay u- waxay la qum- u maleeyeen inay dal eh, yuhuud diinta ku salaysan oo iyagu ay leeyihiin oo laga dhoo dalka keli ee adduunka ka jira yuhuuda waa dalka weeye inay meeshan ka samayn karaan Eh, tii xataa hadday u ekaatay inayna soconaynin oo arrintii muddo dheer ay qaadatay eh, way ku adag tahay inay dhahaan eh, dhaho la- waa- arrintii way socon weyday waan ka noqonaynaa waa gartay.
xaggana maraykan baa dee ka waxaynaya marka su-aasha soo kuban halkaasay kusoo ursanaysa ana saan u arko Ah.
waxaad moodaa australiana inay ku kala qaybsameen arinta macnaha ka socda internationalka oo israa'iil iyo falastiin wax ka socda Ah.
hadda mudaharaadyo waxaan u jeednay shalay iyo daraadba iyo maantaba socday Ah.
ee, sydney iyo malbon ka socday ah.
oo arinta looga soo horjeeda madaxweynihii ee, inuu imaado inuu meesha imaaday.
yimaado haa Ee, dowladdana waxaa leeyahay Eh.
waqti xun buu kusoo beegmay inuu ninkaa yimaado oo arrin xun ay taagan tahay aa marka ee, xilli lagu dhawaaqana waxa weeye ee, waxyaabaha qaarkood in la joojiyo oo la mamnuuco ka mid ah mudaharaadyada haa ee, arrintii waxaa ka dhalatay oo baarlamaanku soo saaray hayd waxa la dhaho hayd speech Haa, dadku inay eh, eh, nacayb dad kale ay nacab yihiin oo guud ahaan loola jeedo antisemitic ama dadka yuhuud nacaybka ah, asalkeedu ay tahay Sax.
laakiinse laguma koobin ayaga ee la yidhi un ruux hadduu dhaho dad kaleete Sax.
ama ha la gumaado ama waa dad xun ama waa waxna xataa muslimiinta ha noqotee Aad iyo aad.
iyagana way way soo galahayaan Ah, mu- mudaharaadyada iyadoo hataa la mamnuucay bay dadkii haddana ay maxkamaddii wixii soo fartay way garab mareen oo waxay dhaheen annaguna mudaharaadkana joojin mayno haa Waxa waxaa la la sii yidhi haa wax horta waxaa sharciga hadda lasoo saaray waxaa ka mid ahaa khaasatan new south meesha ka dhacsi waa new south wales weeye marka sharciga qabanaya waa ka new south wales iyo ka federaalka guud ahaan ma qabanayo marka eh, baarlamaanka new south wales baa wuxuu soo saaray sharci dhahaya booliska in awood la siiyo ay dhihi karaan arrimo jira darteed meeshaasi mudaaharaad kama dhici karo hadduu dhacana ma imaan karo waa inuu mm, intaa ka baxsanaado tii marka dadkii mudaaharaadka organise garanay way diideen waxay dhaheen arrintana eh, xorriyadanada freedom of speechkanaga iyo freedom of politicanaga bay raadin ku samaynaysaa arrintaasi eh, uma hogaansamayno marka taas wey marka midda hadda ugu badan ee isku dhac weliba weyn laleeyahay shalay dhacay shalay buu yimid markaasuu eh, aad la isugu dhacay arrin xataa waxaa jirta xiise leh oo anigu ma garanayo exactly eh, say wuxu dhaceen iyo waxa ka dambeeyey dad muslimiinoo tukanhaya oo boolisku ay eh, xoog intay u qabteen iyagoo salaaddii ka bixiyeen Hay.
yaa ku jirta Eh, laakiinse w- hadallada markaan dhegaystay waxaa loo ekaysiinayaa in markii mudaaharaadkii meeshii uu yimid oo boolisku uu yidhi meeshan ma ahayn inaad timaadaan mudaaharaad ahaan Eh, waxaa la isticmaala boolisku term la dhaha waxaa dhaha- dhahan move on macnaha eh, m- mar haddaad madad hadday meel si khalada is- ay u joogaan boolisku eh, qabasho ku bilaabi mahaye Sax.
waxay dhihi socda Socda.
macnaha meesha dhaafa oo kale weye Waa hagaag.
waxay dhaheen move on bay isticmaala waa term boolisku isticmaala weye Waa hagaag.
marka markay dadkii u sheegeen ay dhaheen move on dhaheen ooy rabaan marka dadku inay socdaan ruuxii eh, socon waayeen marka ay qaban hayaan ayaa waxay soo gaadhay sa ay iiga muuqato videoda arkahayo dadkan oo tukanhaya oo imaam hor taagan yahay dad ilaa toban ku dhowna ay eh, ku daba tukanhayaan salaada taagan haa marka booliska waxaan u malaynaya anu markii si loo fiiriyo inay meeshaasi ay ku xadgudbeen xataa haddiiba ay iyaga istusahayaan ay leeyihiin dadkan marka aanu nidhi ha la socdo kadib bay salaada galeen ayaga oo annaga amar diido nagu samaynhaya waan waan garan karaa saasay doonayaan booliska inay u dhahaan Wahey.
xataa hadday saa tahay wax u diidahaya ma jirin dadka intiisa kale intay socda dhahaan Sax.
inay ayagana inta ag istaagaan ay dhahaan Markaa eh, dhamaystaan dhaqaaqa.
salaadiina dhamaystaan socda inay dhahaan Wahey.
ma ayna dhihin ee, isla markiiba waxay ku sameeyeen faragelin ilaa nin dhib- dhinac u taagnaa intii la qabtay la tuurayba asagoo kuwa salaada ku kale jira asagoo salaada ku jira ayuu qabta arkada videoga oo s- yuu kala tuuraya Waa haga.
kuwa kalena imaamkii asaga lama suug lama tuurin wey Waxaad- markaasaad mo- waxaad yar ka yar dareemaysaa inay isyar qabteen oo markii dhowrkii ruux ee geesaha joogay Right.
ay qabteen oo tuureen oo dhaqaajiyeen wax noocaas oo kale ah, inay qabteen mooji laakiinse imaamka asaga eh, iska watay salaadiisii eh, dad xataa waxaa jiray eh, saddex afar ruux oo weli eh, eh, salaadooda iyagana sii watay markii damaadeedna eh, yuu markuu salaada ka baxay ayaa ruux kaleeta oo dadkii aan meel shacabka ah caadiga inuu yahay ayaa imaamkii gacanta qabanaya oo xagga u dhaqaajinaya marka arrintaana way dhacday Eh, saan idhina waxaana ka dareemaya boolisku inay leeyihiin annagu markaan dadkii socda nidhi oo meesha ka dhaqaaqa ayagoo dadkii aanu kaxaynayno oo socda aanu leenahay ayay qoladan eh, salaada galeen laakiin se oma caddo si aada ogama caddo arrintu inay saa tahay haddana waxaa iga caddahay inay nimankan haddana waxay u baahan tahay waqtiga in la fiiriyo maqrib bay ahayd waqtiyo mogta waxaa jira oon ognahay salaada waqtigeedu uu yar yahay Aad iyo aad.
haddii hadda ay cisho oo kale ahayd ama ay casar ahayd Mhm.
ama duhur ay ahayd waa la dhihi karaa waqt badan bay haystaan laakiinse waqtiga asaga hadduu ku aaday maqrib Mhm.
waqti yar bay haystaan waana macno weyn bayna u samaynaysa dad muslim inay dhahaan waqtigii salaadaa joogaaye ee, aan bal salaadeena aan- aan aan ka tuuran oo- oo de- saddexda sa- ee, ee, ragcadood ee du- ee maqribka Duhurka aan tukano, maqribka haa magribaha.
aan tukanno Sax.
ee, inay dhaheen marka mooji kolley wax u baahan dib in loo fiiriyo laakiin arrintaasna iyadana meesha way ka way ka socoto way ka dhacaysay oo ee, waxaa kaloo iyadana liibaan ee, xusid mudan in ay ee, u imaan doono melbourne say noqon doonto mooji madaxweynaha israa'iil haa madaxweyne melbourne wuu imaan doonaa waa hagaag Ee, waxaan aaminsanahay waxoogow liibaanow ee, melbourne iyo sydney ee, waxoogow baa u dhexeeya horta guud ahaan labada magaalo way kala bedelan yihiin waxaa ee, more multicultural ka aha more ee, soo dhoweynta ka ah melbourne Mm.
oo ah, ka bedelan markii loo fiiriyo sydney M- sydney waa meel inta badan la isku dhaco Ee, waa kii mar ay ee, corona ride wax dhow ka dhacay waa meel yar waxaysan weeye waa hagaag taa had- waxaa haddana ku sii daraysa labada barmiye labaduba waa liber weeye labada barmiye aad bay u kala bedelan yihiin waa arrin u baahan iyadana in la ogaado la xuso barmiyaha eh, New- eh, new south wales arrintii markay dhacday eh, toddobadii octoobar markaa isagoo la doortay si runtii aad u qallafsan ayuu oo loo arki karo inuu dhinac u saftay arrinta falastiiniyiinteena uusan waxba ka soo qaadin ayuu u dhaqaaqay oo u dhaqmay Sax.
oo oo aminkana la- loo arko inuu dhinaca u ja- u janjeero laakiinse runtii waa in dadku waa inay kala ogaadaan wixii in la fiiriyo dadku waa in la dhaho un ruuxan hadduusan intuu soo ordin uusan ku dhundhunkanin ama ruux uusan feer kugu dhufanin inaadan dhihin un kii feer igu dhuftayna waa i neceb Waa i yahay neceb kii yahay.
kalena hadduusan i necbayn inuu dhundhunkaday ahayd ma oho waa inaad wixii hoos u fiiriso oo da- daqiiq ah kala fiiriso saansaanka iyo hadalka si loo dhahay iyo waxa la yidhi iyo waxa aan la dhihin iyo yaa wax lagu kala saaraa markaan waxaan aaminsanahay eh, bramiyahan eh, eh, victoria in ay aad iyo aad uga taxadirtay arrimahaasi oynan hadda dadka weliba arrimaha eh, falastiiniyiinta iyo arrimaha raacraaca ay arkahayaan inayna sida baramiyaha new south wales iyo si u dhowtoona ayna u dhaqmin marka waxaan rajaynayaa inay arrintaasi marka waxoogow raadeen ku samaynayso iyadoo guud ahaan victoria ay ka yara bedelan tahay new south wales iyadoo haddana baramiya hadda meeshan hogaaminaya ay iyaduna ay ay ka bedelan tahay eh, siday u dhaqmahayeen inkastoo isku ur- urur yihiin laakiin waxay kala tirsan yihiin labada dhinac ee ururka midigta iyo raadka Sax.
qolada midigta ah baa xaggan u yara janjeedha midigta ah Sax.
qolada bidixduna way ka yar maaragtay degan yihiin si- sida la dhaho marka eh, arrintaana way socotaa bal iyaduna waan fiirinaa wixii war ahoo arrintaa nagala soo kulma Eh, eh, waxooga yaro bareeg ayaanu garaynaa libano kadib ayaan kusoo noqonaynaa eh, dhegaystayaal waa dhegay- halkan waa trisia codka afka soomaaliga oo naga dhegaysanaysa mowjada dheerkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan iyo shabakada internetka trisia org au ilaa isbuuc You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
dhegeystayaal soo dhawaada halkan waa tiriisia codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali aan la socodsiina habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka liibaan ayaa isagana ila daadihiya baryahan oo ila jooga oo ila joogo liibaanow qeybtii labaad ayaan brograamka ayaan usoo gelaynaa haddaanu u wareegno ninka liibaanow haystay baryahan adduunka waxa xumana ku haystay wax wanaag kuma haysin wax wanaag laguma sheegaynin Hay.
abstin absting waa ninka wax xunba wax- waxba wuxuu ka xun yahay kufsasho ciyaal yar yar ahaa ee uu- uu- uu- uu maaragtay ee, ee, uu- uu ihaanaysto ama abuse gareeyo erey ku habanoo soomaaliya waa ii jaray ee, maaragtay uu abuse ku sameeyo faraxumayn faraxumayn haa Ah, aad u- ninkaas baa horta aad iyo aad adduunka u haystay baryahan waxyaalo laakiin badan baan ku maqlay xamdiyo arrinta la yaabkan badan waxay ahayd ninkaas maba xumee Eh.
dad badanoo dee macnaha adduunka dee macquul la oranayo haa dadka loo ugu arkay waaweynaa haa oo haddana meeshii ka soo dhex muuqday haa oo wixii haddana ku dhex dabaalanaya haa baa arrinta de- dadka la yaabtay haa horta ee, mid baa fiican in in yar la kala yar sara liibanow hay waxaa ninkun horta shabaq weyn buu haystay waa hagaag shabaqa marka dad aad u fara badan baa soo galay macnaheedu shabaqa waxaan ka mid ah shabaqyada waxaa ka mid ahaa diyaaradiisii waa saa guryihiisa fara badan oo xataa kuwa ku yaala new york miya magaalada dalka dhexdiisa maraykanka ku dhex taallo Mhm.
iyo jasiiradan meesha uu asagu iska lahaaba marka dad aad u fara badan ayaa shabaqaa soo galay oo kuwa badan diyaaradiisii raacay kuwa badan lagu arkay gurigiisi guryihiisa ku yaala maraykanka oo ay tagaan jasiiradda oo ay tageen su-aasha meesha ku jirtaa marka waxay tahay ninkuna waxyaala badan buu isku xidhi jiray aad u badan buu isku xidhi jiray marka dad baa waxay leeyihiin ruux kasta oo shabaqaa ka muuqday in uu wax xun sameeyey oo weliba ciyaalka faraxumaynteeda iyo haweenka laga gadahayo iyo balaayadan inuu galay shardi ma aho laakiinse kuwo badan baa eh, qoraalkii hadda u dambeeyey ee ilaa saddex kun saddex milyan oo dokumentiyo oo hadda lasoo saaray ayaa horta waxyaalihii sii kala caddeeyey dad badan waxaaba lagu arkayba iyaga oo ha u ekaadaanba xataa si koodhira inay u hadlahayaane laakiinse wax laga tuhmayo inay markay ugu liidato ay leeyihiin haween baan u baahnahay ama haweenkii mahelayaa yaa qoraalladoodii laga helay kuwa qaarkoodna ayba si toosa u leeyihiinba ciyaal yar yar ah waa hagaag xataa kuwa qaarkood waxaaba ku jirtaba ilmo yar oo oo la- la- la qashay oo kale oo la cunayo haa waa meelo laga dareemayo Waa.
oo- oo- yaa yaa ku jirtaa layidhi hay marka arintu marka liibanow waa meelo badan bay lugta la gashay oo dad badan bay lugta la gashay Eh, donald trump eh, way kula jirtaa laakiinse haddana sida la og yahay ay isugu dhowaayeen iyo ilaa hadda sida wax asaga ku saabsan oo cadcad ay u soo baxeen waxoogau yaro farq weyn baa u dhexeeya waxaa la kala garanlaya marka ma maadaama meeshii dalka hadda asagoo gacanta uu ku hayo ayuu qolada eh, wasaaradda cadaaladda ee f b i da weliba khaasatan ayuu amar toosa ku siiyo dad intuu u dirsaday ninkuna waa maxiishoode way- way- wuu samayn saasi wuxuu raba soo inuu yidhi eh, ka reeba haddiinan ka reebin wixii aniga eh, ku saabsan waa hagaag balaayaadin kudhac shaqadiina idinka eriya boorka idinkaga shidi waa hagaag ninkuna eh, waxyaalaha laisku waafaqan waxaa ka mid a ber- dowrkii hore ee lasoo doortay wax muusan aqoon barbarad buu ahaa xataa wasaaradaha iyo nidaamku su u yaqaana muusan aqoon mogtahay liibanow waa shakhsiga keli aha ama kuwa ugu badan maraykanka ee weligii xataa dowladdu soo shaqaynin markuu mogta arrinta siyaasadda uu galahayay inta badan madaxyaashu waa dad siyaasad iyo baarlamaanka iyo meele iyo waxbay soo marmareen asaguse ash- weligii n- n- n- dowlad oo muusan soo shaqaynin halkaan buu kaga soo dhacay isagoo ganacsada ahba maalin waxaa Ganacsado la muska- yidhi, eh.
waa- waa waa la xifaadalayey haye isagoo ninkii obama uh, lagu ammaanayo haa isagana lagu bahdilayo Eh.
markaas xanaaqii dartiisa haa ayuu dhahay madaxweyne maanta laga bilaabo
may way ka yar way ka yar weyntaa mal asagoo asagoo markuu dhehi jiray bilyaneer baan ahay Haye.
asagoo leeleeya ma noqonaysaa iyo uu ka hadlahay waa la arkay Haye.
Ee, wuxuuna laakiinse wuxuu ka soo bilaabay sheekadiisu waxay ka soo bilaabatay markuu wuxuu isku soo saaray horta markuu waxa la ab- ee, uu ku soo baxay ee abert- abertmatish Abertmatish.
wuxuu samayn jiray tv-ga ahayd musalsalka ahaa Aha.
ayuu iyadana wuxuu bilaabay inuu dhaho waxa la dhaho eh, the- the- muxuu ahaa the betha the betha betha macnaheed waxay tahay maraykanka ruux aan dalka u dhalanin madaxweyne kama noqon karo sharciga saasuu leeyahay Waa waa in ruuxu u- ruuxu noqday ma aho waa ruux u dhashay dalka ku dhashay Waa hagaag.
oo dalka u dhashay markaasuu sheeka wuxuu suuqa geliyey dhahaya obama kuma dhalanin eh, maraykanka Maraykan kuma dhalanin borobio ha marka tiibu marka v- v- waa cunsurinimo waa kalani kama dhegaysan uu iska waday marka tiiba waxay siisay waxoogow yar waxa kuwan wareersan ee cunsuriga ahaa na waxay dheheen oo show ninkan weeye waxoogowgii uu obaamana marmariyey Ha.
ninkan naga dhaqi kara ee asalkii soo celin kara waana kuwu yidhi ogow maga uu markuu sameeyey make america great again Great, yeah.
all of that eh, waxaa lalahaa waxay dad badan u fasiranayeen oo dadka badan ay u fahmayeen eh, caddaannimadii iyo yurubiyaannimadii baanu gacanteeda kasii baxaysaaye Waa hagaag.
tii baan dib ugu soo celinin marka horta waxaasa isugu aaday oo loo soo waxeeyey wax kasta hada noqotay midda hadda ujeeda waxay tahay markii uu hore waxaa la yidhi nidaamka eh, ma uusan garanaynin si uu maarata taqaanaa oga tallaabsado dadka ku hareereysan unbuu un ku tirsana hadduu dhahaa xataa waxaa ha la sameeyo Eh, ayagii buu sugi marka waxyaala waxaa jirta la ogyahay oo dadkan bureaucratical ama public- ama public servant-iga hagaag.
nidaamka iyagu way garanayaan marka marad bor wax u sheegto Sax.
sibay kuu meermeerin karaan oo mararka qaarkood xataa ayna kugu suurtagelinin oo laga yaaba inay kugu qaataba sanad inaad ogaato waxaan aan la rabin in la sameeyo "Ah, waayahay baa lagu dhihi xaggaa la dari baa la dhihi xaggan ka war sugaynaa kolba waa laway marbaad iloobi ilaa waxay noqonaysaa adiga marka qaarkood ay kusoo celceliso kusoo celceliso kusoo celceliso laakiinse markii dambe waxaa la leeyahay wixii oo dhan bu intuu fahmay yuuba markuu rabo wax in la sameeyo wuxuu dhihi hadda ha la sameeyo hadduu ruuxii dha- markuu dhaho waan samayn goormaad samayn ha markaasuu xataa waxaa laga yaabaa midkii uu u sheegi lahaa ee amarka ka hooseeyey inuu ogyaho intuu raadiyo dho amarkaa ma kuu yimid Sax.
Eh, eh, hebel uu ku- inuu ku dhaho waxaa iyo waxaa samee Waa ma ku soo gaadhay ama kuwo intuu u diro uu yidhahdo orodoo soo u tago hebeloo iyo xagee am- am- wuu- ama nidaamkii uba garanaya wuxuuba dhihiba eh, silsiladu halkee weeye hebel baan anigu la hadlay oon ku idhi arrintaa waa in la sameeyo waayahay buuna igu yidhi eh, yay tahay inuu ruuxa u horreeya u sheegay inay tahay kee weeye Kee weeye.
Eh, ka u dambeeyay arrinta inuu fuliyana keewey soo maaha orodoo labadiiba soo ogow iyo ku dhihi dad dad yaqaana marka arrintii wuu fahmay hadda waa gartay xamdiyo marka fadeexadda aad u ballaaran oo hadda oo hadda waxaa leedahay waxbaba qarsoonba ha ha ha dad baa marka waxay- ha waxaan usuusa arrintii marka waxay tahay waxaa laleeyahay il- il- eh, ah, donald trump aad iyo aad ninka waa isugu dhawaay wax la ogyahay weye arrimaha haweenka iyo khaladaada uu sameeyena iyaduna waaba la hayaa haween wuuna kubsada le baa jira Ah, xataa waxaa laga hayaa isagoo dhahaya eh, ninkan aniga eh, waa nin fiican weeye eh, absiin la dhaho waxyaalaha aan wadaagnana waxaa ka mid ahaa haween jacaylka haweenka quruxda badan aan u qabno khaasatan kuwa yaryar kuwaasaa naga ya dhaxeeya.
ya waxaasoo dhan baa laga hayaa Waaga.
iyo isu xidhnaankooda waxyaalo badan baa ka dhexeeyey haddana markii wixii la galay waxa sidii dhiiqa diib aha kuma jiro oo cad lama hayo midda ugu dhaweyd aan u maqlay wuxuu ahaa nin qoraa aha oo hadda uu- uu donald trump suugaraynhayo oo ninkii abstina aad u waraystay oo warar badanna arkay oo yidhi gurigiisa xataa in badan baan tegey ayaa wuxuu yidhi waxaan anigu arkay buu yidhi laba gabdhood oo yar yara oo qaar qaawan oo ma garanayo buu inay under age yihiin macnaha inay siddeed iyo toban ka yar yihiin iyana labaatameeye ma garanaya gabdho yar yar oo qaarka hore qaawan oo donald trump eh, farta ku fiiqahaya sawirkoodii farta ku fiiqahaya oo xataa aad moodid inay mataqaanaa ay ay leeyihiin waxbaa ka yimid oo kale oo eh, ay ku qoslahayaan waa hagaag yaan arkay sawirkeeda oo oo absin meeshiisa u- anaa hubo arkay bu yidhi. meel bumaa meel meel maqsiin habay ugu jiraan buu yidhi markaasuu intuu soo saaro markaa u timaaduu ku tusi buu yidhi marka ruux kasta marka wuxuu la arrimaha markay soo baxaan waxyaala hoos ahoo asagoo gabdho yar la tuman haya oo video waa soo bixi marka labaa suurtagalaa laleeyahay waa midee inuu amar toosa bixiyey oo saan hadda kuu sheegayay uu dad ku yidhi wax aniga igu saabsan meeshaa lagama soo saari karo oo weliba nidaamkiina wuu garanaya dadka ay khusayso intuu u tegay ama dad u diray uu yidhi ma soo saari kartaan haddii aad soo saartana adaa u waxaysan taa waa suurtagal baa laleeyahay oo marka wixii waa jiraa weli waa la qarinhaya markuu show da- madaxnimada ka tagay ay soo baxayso mid labaad baase jirto oon u aaminsan naftago in aad aynu u fogeyn ninku ma maqli jirtay maamahada ah liibanow tuug tuug ma wax ka rida tugtug baa wax ka rida ka rida waxaa tuug tuug baa soo ruux ruux manaha Ahaa.
wax eh, labada ruuxee waxaan wada yaqaana Waa, ha.
wuu garanka kala meeshu wax ku waxeeye wuu- waa- ninka ninka adoo tuug tuug baa garta miyo sha- maamaha noocaasaa jirta waa gartay labada nin horta aad iyo aad bay isugu dhow yihiin bal xagga haweenka iyo dhinaca markii la fiiriyo ninkan uu shaqo u- u ahayd mooyeene donald trump anusaan aaminsan yahay kaga horeeya aad ugaga horeeya donald trump baa waxaa yaa leedahay kaga horeeya xagga horeeyo.
haweenka xagga donald trump baa kaga horeeya xagga haweenka faraxumaynta iyo waxa iyo isticmaalidooda iyo waxa donald trump baa kaga horeeya waa laakiinse abstin isagu wuxuu ahaa nin shaqo ka dhigtay oo dadku ku dabahayay Waa W- isaga base isticmaal meesha ma ahayne Ee, dabitaan.
ragga madaxda ah ee weliba ca- madaxda dibadda ah yuu ku dabi jiray oo intuu hoteelka keeno Sax.
oo kaameerihii ku rakiban yihiin iyo gabdho yar yara intay la tuntaan yuu ka duubi duubi.
markaasuu hadhow dhihi deedna eh, lagayso Farahan baa ka- haa, farahan baa ka haya.
farahan baan kaa hayaa waa hagaag anu marka waxaa shiki weyn hadda igaga jira donald trump baryihii weliba dambe wuu ogaaday ninkan waxa uu ku jiro waa hagaag wuu ogaa guryihiisan inay waayargaraysan yihiin Markaas- ninkanna guryo waa yaqaana oo waa nin guryaha ka bec mushtarhayo wey waa hagaag marka wuu iska ilaalin hayey waa hagaag marka donald trump wuu iska ilaaliyay xataa hadduu wax loo soo sameeyo wuxuu dhihi guryihiisa asaga uu leeyahay Mm.
hala iigu keeno oo meeshaas uu- macnaha uu ka xidaarinayay marka waxaa leedahay laba tuug isma qayaani isma karaan.
khiyaami karaan haa Waa.
marka ma uusan dabinka uma soo gelin ansaan aaminsanahay Mm.
dabinka toos uguma soo gelin waa gartay uu- uu ka- uu ka baxsaday saasay u muuqataa waxaana ku tusaysa inay saa ka jirto gabadha hadda ee, ugu badnayd ee xataa soo bixisay ninka boqorkan ee, mare ingiriiska ay walaalaha yihiin ee hadda laga xiyuubiyey boqortooyadii wixii oo dhan gabadhii uu abusgareeyey isagoo iyadoo la sawiran la arkay inkastoos inkiray markii ugu horreysay gabadhaasi oo sheegtay in xataa lagaba bicushari la gadan jiray sida addoonnima loo gadan jiray abasnima iska wadan jiray kolba nin buu siin jiray kolba nin buu siin jiray meelo kastuu la tegi jiray xataa ingiriiska wuu geeyey xataa gabadhaasi weligeed ma ayna dhihin donald trump baa wax ugu sameeyey berigii u horreysayna waxaa la intay mogta australia joogtay way isdishay way isdishay baa layidhi australia joogtay eh, markuu eh, b- boqorkan eh, wiilka ay walaalkii uu lacag badan siiyey Sax.
oo ho- heshiis hoosa yay western australia ay timid meel baadiyaha beetha bay yay deganeyd waa hagaag buug bay marka qorto iyadoo dhammaystiraysa yaa laleeyahay way isdishay buuggaas marka hore waxaa la lahaa marka waxaa aad loo lahaa show way cabsanaysaa oo inkastoo yanta- maraykankaba ayna joogin oo hadda markaa runtii la dhihi lahaa mara australiyaba joogtaa haddana waxay donald trump wax oga sheegayn show way cabsanaysaa baa la lahaa markii buuggii ay qoraysayna waxaa la- yaa mar la lahaa asna waxbaa ka soo bixi doona weli afkeeda kuma dhufan bal dad toos xataa u weydiiyey waxay tiri maya donald trump wax uu igu sameeyey ma jiro bay tiri waa hagaag ismaan iskamaana hor imaanin bay tiri buuggiina oo lasoo daabacay intii ay dhimatay kadib la badaacayna waxba kuma qorno marka taas ani waxay iisii xoojinaysaa lama dhihi karo ma dhihi karo donald trump nin arrimaha ku jiro ma oh taa iyadu shik inaa beertigayga ma jiro waa hagaag haddaba midda keliya meesha ku jirta marka waxaa weye ninkani aad buu isu ilaalinayay wixii ku saabsan dabinka eh, abstin Epstein wuu iska- wuu garanayay wuu iska ilaalinayay Wuu is- haa, wuu ga- wuu la socday inuu ninkan geemka ku jiro eh, waxa- waxyaalaha riboodyadu ay sheegeen waaba ka mida inay dagaalameen xataa dad baa waxay leeyihiin abstin wixii fashiliyey wuxuu ahaa donald trump Donald ahaa.
Trump.
intay isku dhaceen waa hagaag donald trump baa intay intay isku dhaceen sax ayuu ah, asagu fashiliyey ninka aan guudin qoraa ahoo abstin in badan waraystay oo waxyaalo badan ka duubay oo hadda aminkan ka hadlo hadda donald trump uu uu suu garaynhayo wuxuuna ku suu garaynaya wuxuu yidhi eh, xaaskayga xaaska buu yidhi eh, eh, uu hadda qaba melania donald trump waxaa isbaray buu yidhi abstin baa isbaray bal abstin baaba xagga aqoonta ooga horreeyey buu yidhi waaw inuu macnaha sheekada silsiladan uu ninkan wadwaday ee haweenkii u wadwaday waa hagaag inayba ku jirtay buu Baa- halkaasuu yuu- yuu- oo- yuu arrinta u ekaysiiyey waa gartay donald trump waa xanaaqo wuxuu yidhi one billion buu ku yuu ku Waa- waa- yuu- yuu- yuu ku eh, suugareeyey suugareeyey.
uu leeyahay waad- waad waad jaifaynaysaa iyo reerkayga iyo arrimaad soo gashay waa hagaag Eh, arrinta hadda waa arrin socoto weeye ninkaana game wuxuu ciyaaray arrin aan la maqal waxaa la dhahaa slab waxaan weligaan maan dad badan oo xataa maraykan waxay waxaan iman slab low sharci la dhaho slab Ha.
oo new york bas uun ka jira Waa hagaag.
yuu asagana yuu yuu kaga jawaabada goorada kaga dhuftay donald trump baa wuxuu Hay.
yidhi ninkan waan suu garaynaya one billion baan u haystaa maadaama anigii islaanteydii waxay u farageliyey- Islaanteedii farahayga u hawsha soo farageliyey geliyey.
haa Waa sax.
ninkanna waaba kala hortegayba suugiisiba intaan la gaadhin Ha.
ayuu wuxuu yidhi, islaamka waxaa loogu talagalaa layidhi marka o- maraykanku mogta waxaa aad ugu xeeldheer freedom of speech waa sax ruuxa af- eh, hadalkiisa in la hor istaago waa dembi weyn wey waa hagaag marka wuxuu yidhi ninkan sharciga waxaa loogu talagalay marka loo arko ruux inuu u isticmaalayo suugarayntan inuu ku aamusiyo keli ah ha oo ayna ujeeddadu wax kala ahayn Sax.
just afkaaga inuu xidho oo xorriyadaadii uu kaa xidho ruuxu markuu rabo yaa sharciga loo isticmaalaa marka wuxuu yidhi ninkan madaxweynaha waxa uu samaynayo wax kale ma oo xorriyadaydii sharciga uu isiinhaye ee freedom of speechka ahayd Inaan rabo waxaan ayuu rabo doonaya ha ayuu doonaya inuu xakameeyo Waa hagaag.
marka anaaba suugaraynhayaba waaw marka waxaa li markuu eh, taa soo gareeyo Ha.
wuxuu ku qasbi baa lidhi Ha.
inuu dhaho inuu eh, intuu soo fadhiisiiyo eh, eh, maxkamadda intii lasoo fadhiiso la waraysto oo dha- waxa aad sheegayso eh, muxuu yahay marka waxaa soo bixi waxyaalaha aad u fara badan isaga iyo xaaskiisaba oo aynan rabin inay soo baxaan oo ninkanna laga yaabo inuu og yahay goortii u horreysay isbarteen xageed isku barateen Sax.
abstin midkeey horbarteen donald trump oo goormaad baratay a- adiguse goormaad baratay oy soo baxdaba Waa sax.
inay markii ugu horreysay ayba isbarteenba inay eh, abstin isbarteen waa hagaag marka waxaa la dhidi way maxaad ku haystaan ninkan run buu sheegaye marka arrintaana way socotaay oo Way haga- halkaasay iyadana yay- yay yay arrintu sii gelaysaa oo oo sii marka muqoranaysaa donald trump ninkii Ah.
af kala qaaday wuxuu leeyahay waa kuwa waa maxkamad buu ku wuu saaraya.
socona maxkamadda ku saaraya lacagtu dadka ku waxeeyaa Waa hagaag.
ee waxaan rabaa in yar dhan kusoo gabageen liibana nooga dhiman ah, xagga abstin waxay gaadhay maraykanka Eh, sorry ingiriiska ingiriiskay gaadhay Eh, nin waxaa jira saf nin lord ah kuwii lord ahaan jiray oo loo diray safaarka saf- eh, saf- safiirka mm, eh, ingiriiska ee maraykanka jooga noqday muddo aan sii fogeyn oo ra-iisul wasaaraha hadda eh, eh, kii kii staama la dhaho muddo aan sii fogeyn baa waqti la doortay laybarka ahaa uu isagu u diray meesha ayaa waxaa la ogaaday inuu abstin xidhiidh hoose lalahaa oo marka hore isagoo sawirre la joogay iyo isagoo booqday iyo jasiiradiisa deg meelo badan ay soo baxeen markii hore marka waa la waraysto waxaa la yidhi, maxaa jira "Ma- ma ma, ninkan waan la kulmay unu saasa mooyeene nana waxba ma jirin buu yidhi laakiin hadda uu dokumentiyada hadu dambeysay soo baxay ayaa waxba soo saaray asagoo la hadlahaya xataa markii la xidhay ee xabiska uu ka soo baxay kadib asagoo la hadlahaya oo si fiican hadda wanaaga oo la hadlaya ma hadlaya in ruuxun arrimo iyo weydiin haya si intamad ah oo ruuxay isku dhow yihiin oo kalsooni ku qaba oo la hadlahaya ayaa la ogaaday arrintaa marka waxay keentay in ninkii shaqadii laga eriyo ee, oo taas mar inta weliba dokumentiyadan badankood ayna soo bixin bay arrintaa dhacday oo sa- oo- oo ra-iisul wasaaruhu yiri ninkan saa ma moodeynin waxaan maanan ogeyn inay xidhiir leeyihiin ma aanan ogeyn Ee, ninkan eh, sh- eh, ka- sidiisa kaleeto maan u dirnay waan ka waan ka xumahay shaqadii baa laga bedelay hadda markay dokumentiyadii lasii fiir lasii fiiray waxay soo baxdayba inuuba ra-iisul wasaaruhu naftigiisu inuu ogaa inuu ogaado inuu hawshan.
ogaa xidhiir inay leeyihiin macnaa in hawshan gudaha ma aho laakiinse inuu eh, safiirku iyo abstin xidhiir inuu ka dhexeeyo inuu ogaa marka inuu marka ilaa xas markii loo firi been sheegayo oo atlisti markuu ma aanan ogeyn inuu xidhiir ka dhexeeyo oo haddaan ogayn ninkan ila marka way- marka ninkan loo dirahaya meesha macnaha meesha ka socota waxay tahay markii ninkan ninkan meesha loo dirhayo waa markii arrintii abstin ay soo fashilantay oo adduunka dhab uu ka hadlahayo oo xabiskii intuu ka soo baxay ee isdilay laleeyahay wuu- taa nafteeda waa su-aal kaloo markale aan gelin inuu isdilay iyo in la dilay iyo inuu wala nool yahayba saddexdaa way way socdaan waa hagaag Eh, wixii arrintii oo fashilantay weeye ninkan markuu meesha u dirahayo that means eh, waxay ahaydun keli aha uu kusoo badbaadi karaa in uusan ogeyn inuu ninkan iyo absin wax xidhiidha ka dhexeeyey markii ugu horreysayna taaseed wuxuu ku doodahayey laakiin wuuba ogaa xiriir aakhirkiisa baaba ka aakhir dhexeeyo.
arrintaa hadda waxaa soo baxday inuu ogaa inuu xidhiir ka dhexeeyey taasaa marka arrinta usoo socda marka waxaa yidhi ninka liibaanow beri aan sii fogeyn baa bartay waa nin ninka u k horta waa laba dowlad bay ka kooban tahay waa kadai ka hadlaynay scotland iyo england weeye u k wax la dhaho ee boqortooyadii adduunka mar eh, kala baroo bar haysan jirtay hadda way iska sii ururaysa intiiba xataa nafteeda kala tegi baa laleeyahay laakiinse hadda inta ka joogta waa labadaas weeye labadaa marka scotland oo qaybta kale xooga badan aha ninka ururka layb oo hadda talada haya laybarka oo hadda talada haya ninka hogaamiyaha waa nin muslim waa inuu misan yahay inuu falastiini yahay oo scotland Eh, scotland waa adigu ha adu meeshaas uu- uu- scotland weeyahay dee inuu uh, asalkiisu macnaha falas- eh, muslim weeye Nin muslim- marii hore aan arkay isagoo documentary laga soo diyaariyey waa hagaag oo uu ka hadlaya xataa dagaalka falastiini arrintaa uu ka hadlay atiin inuu falastiin ama libnaanis wax noocaas kale meesha uu ka soo jeeday inuu yahay ninkaasaa marka hadda wuxuuba y- eh, ku dhawaaqay oo yidhi ra-iisul wasaaruhu waa inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha Oo capstein oo u k u k ha waa inuu iscasilo arrintan abstiin darteed oo macnaha macnaheedu waxaa weeye eh, waxyaala marka qaarkood xoogga la saara waxaa weeye macnaheedu ma aho inuu la ku leeyahay eh, wax fuulidda iyo faraxumaynta laakiinse inuu been sheegay waa yaa arrintaa looga uga- uga ugu tumayo kowgaa.
ha inuu isagoo kow laba laba waxbaa mid walba is- isu dul saaran oo lagu qaadi karaa waa midee inuusan nin aan judgmentigiisu u xun yahay oo nin lug ku leh arrimaha aadka u xun inaad shaqada u dirsatay waa hagaag taa marka wuxuu kaga badbaadi karaa un keli ah inuu dhaho maya maya ma aanan ogeyn ninkan iyo ninkan ay xidhiir leeyihiin haddaan ogaan lahaa shaqada umaana uma direen darsadeen markaasuu saa markuu yidhi baa haddana waxaa soo baxday inuu ogaa marka hadda marka waxaa lagu hayaa laba marka lagu hayaa waa mida judgmentigiisu inay xun tahay xataa hadduu- hadduuba waxanba asagoo qayba ka ahaynba oo hadda aan lalahayn laakiinse inay judgmentigiisu xun tahay oo Laakiin- adoo nin laakiin xun ma- ma lug is kula oran- jira ma is oran kartaa laakiin maadaama uuba ninkii hoosha lugta ku lahaaba Eh.
uu casilay Eh.
isaga maxaa dee hoosha maba ku jirin mise haddee maade waxaa lo- arrintii lagama haraaye de waxaan ku leeyahay labaa lagu haystaa hadda Aye.
judgmentigaaga oon judgmenti fiican ahayn nin la suurbagalba tahay inuu waxaa xunka lug ku leeyahay maadaama ninka aad aad u xun uu xidhiir la leeyahay seebad shaqada muhiimka ugu dhiib You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.